أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس نودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس نودي بأمجادي يا نصر أجدادي نودي بأمجادي يا نصر أجدادي نودي بأمجادي أندلس asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani iraxiim dhegaystayaal waa habeen jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay siddeedda bisha shacbaan sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo ganacsatada magaalada muqdisho ayaa cabasho xoogan ka muujiyey lacago baad ah oo ay kooxda ridada soomaaliya kusoo rogtay ganacsiga magaalada caasimada ah ee muqdisho kiyaanka sahyuuniga yahuudda iyo dowladda xabashida itoobiya ayaa kala saxiixday heshiis ku saabsan horumarinta biyaha iyo tamarta maktabka dacwada wilaayada mudug ayaa dowladiina usoo gebagabeeyey macalimiinta madaarista iyo macaahidda degmada jowlooh ee wilaayadaas maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe ku qabtay multaqo ballaaran oo looga hadlayay horumarinta barashada qur-aanka kariimka بأمجادي يا نصر أجدادي نودي بأمجادي أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس نودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس نودي بأمجادي يا نصر أجدادي نودي بأمجادي يا نصر أجدادي نودي بأمجادي أندلس dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo imikana isagii oo faahfaahsan ganacsatada magaalada muqdisho ayaa cabasho xoogan ka muujiyey lacago baad ah oo kooxda ridada soomaaliya kusoo rogtay ganacsiga magaalada caasimada ah ee muqdisho cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixin arrimahaasi ku aadan inoo haya iyadoo kooxda ridada soomaaliya ay maalmihii lasoo dhaafay soo rogtay amaro lagu curyaaminayo ganacsiga xorta ah ee shacabka soomaaliyeed ayaa arrintaasi waxaa ka hor yimid ganacsatada magaalada muqdisho booliska ridada ayaa soo saaray amar ganacsatada gobolka banaadir faraya inay soo goostaan warqad ay ku sheegeen dembi la-aanta taas oo la doonayo in lagu boobo hantida dadka shacabka ah mid ka mid ah ganacsatada muqdisho oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in arrintaasi ay tahay mid aan la aqbali karin wuxuu xusay inay wajahayaan dhibaatooyin dhowr ah kuwaasoo ay ka mid yihiin in bil kasta ay bixiyaan lacago baad ah xaaladda ay ku ganacsanayaan ayuu ku tilmaamay mid quus ah isagoo xusay in waddada keliya ee u furan ay tahay inay dalka isaga baxaan maadaama aysan u dulqaadan karin dhibaatooyinkan makhaayad dembi gasha dembiga makhaayaddan laga rabo ama dukaamadan laga rabaa maxay tahay gobolka banaadir baan xukuma talis bliis maxaa noogu jira naga weligayna ma maqan siddeetan iyo afar sanaa jira meel shati leh oo canshuur laga qaado warqad dembi la-aan ha loo sameeyo marka nin kastoo madaxu maalintuu yimaado mashruuc hor low dalka ku furaa dhibaatadana waa xamar kaliya waxaan u malaynayaa dalka waa inaan ka eryahay waa iskaga tegaynaa dalka wax kale ma qaban karno tan iyo markii madaxa kooxda ridada loo doortay murtad xasan gurgurde ganacsatada soomaaliyeed ayaa wajahayay dhibaatooyin harkaha goostay kuwaas oo isugu jira boobka hantidooda iyo dil loo geysanayo intaba hay-adaha reer galbeedka saliibiga ah ayaa si ay kor ugu qaadaan dakhliga ridada waxay madaxda murtadiinta duldhigeen amaro dadka shacabka ah lagu saarayo lacago fara badan oo aysan bixin karin taas oo sabab u noqotay inuu curyaamo ganacsiga xorta ah waad mahadsantahay caliyare kiyaanka sahyuuniga yahuudda iyo dowladda xabashida itoobiya ayaa kala saxiixday heshiis ku saabsan horumarinta biyaha iyo tamarta nuur cali warsame abusheyba ayaa inoo faahfaahinaya warkaasi maamulka yahuudda sahyuuniyadda iyo dowladda xabashada itoobiya ayaa ku dhawaaqay inay gaareen heshiis ballaaran oo iskaashi ah xilli loolanada siyaasadeed iyo awoodeed ee geeska qaaradda afrika ay sii xoogaysanayaan labadan maamul ayaa gaaray heshiis labageesood ah oo ku saabsan biyaha iyo tamarta wuxuuna heshiiskan dowladda xabashada itoobiya siinaya awood dhanka wax soo saarka korontada ah iyadoo ka faa'iidaysanaysa farsamada teknolojiyada yuhuuddu ay caanka ku tahay wasiirada tamarta ee itoobiya iyo sahaynada ayaa qalinka ku duugay heshiiskan oo dhigaya in labada dhinac ay iska kaashanaan ka faa'iidaysiga ilaha biyaha ee xabashudu hodanka ku tahay iyo sare u qaadida korontada laga soo saarayo biyo xidheenka alnahda ee laga duldhisay halka uu ka soo burqado webiga niil iskaashi suurtagal ah ee ku saabsan tamarta aan dhammaanayn sida korontada laga dhiliyo cadceedda iyo dabaysha ayaa ka mid ah majaalaadka ay labada dhinac ay iska kaashanayaan waxaana la sheegay in yuhuuddu ay ka faa'iidaysan karto awoodda sii kordhaysa ee etoobiya u leedahay dhinacyada tamarta korontada laga dhiliyo biyaha webiga niil sida lagu daawacay wakaaladda wararka rasmiga ee ku hadasha afka xabashida etoobiya ayaa gacanta ku haysa biyo-xireenka ugu weyn ee qaaradda afrika caalami ahaan midka tobanaad ee dunida waxaana suurtagal ah in sahaynadu ay gacan ka geystaan horumarinta biyo-xireenkan maamulka yuhuudda sahaynada ayaa xiriir wanaagsan oo dhanka amniga iyo dhaqaalaha la leh saddex dowladood oo saliibiyiin ah kuwaasoo dhaca bariga afrika ciidamadooduna ay qeyb ka yihiin duulaanka saliibiga ah ee lagu soo qaaday soomaaliya dowladahaas ayaa kale ah etoobiya kenya iyo yuganda aad baad u mahadsantaa abushayba maktabka dacwada wilaayada mudug ayaa dowladdiina u soo gebagabeeyey macalimiinta madaarista iyo macaahidah degmada jowlooh ee wilaayadaas cabdiraxiin sheekh cali ayaa inoo sii ambaqaadaya warkaasi maktabka dacwada wilaayada islaamiga mudug ayaa dowladdiiniya u soo gebagabeeyey macalimiinta madaarista iyo macaahidda degmada jowle taas oo lagu baranayay farqurxinta khadka carabiga dowrada ayaa u socotay macalimiinta muddo laba bilood ah waxayna ku barteen khuduud kala duwan macalimiinta dowrada loo qabtay ayaa tiradooda gaaraysa ilaa iyo soddon iyo kow macalin oo ka mid ah macalimiinta waxbara bulshada ku nool degmada jowle mid ka mid ah maamulayaasha dowrada ayaa inooga warbixiyey dowrada macalimiinta walaalayaal xaflad loo qabtay mucalimiinta dugsiyada qur-aanka iyo macalimiinta maraakista ee degmada jowle taasoo socotay muddo konton iyo afar maalmooda ama laba biloodoo wax yar dhiman dowladaas oo sida hadda horteenna ka muuqata ama sabuuradaha horteenna yaalla ka muuqata lagu baranayay farqurxinta ama khadka luuqada carabiga sida loo qurxiyo oo loo hagaajiyo waxaan ugu magac darnay dowlatu bni cabbaas lita'hiili almucallimiina waalmucallimaat gabdhaha icdaadu daaciyaadka ah macallinnimada loo diyaarinayo oo ayagana maaragtay dowladda qayb ka ahaa macalimiinta maraakista ee degmada oo qayb ka ahaa macalimiinta dugsiyada qur-aanka ayaa qayb ka ahaa dowladaas dhowrka qaybood ka koobnayd ayaa meesha lagu soo gebagabeynayaa rag iyo dumarba macalimiinta ka qayb qaatay dowladan waxay gaarayaan soddon iyo kow ayay gaarayaan qof oo lix iyo toban ay gabdho tahay dhowr iyo tobanka kalena ay rag yihiin oo iskugu jira dhammaan qaybaha dugsiyada qur-aanka iyo maraakista macalinka bixinayay dowladda ayaa ka warbixiyey khadadka kala duwan ee jira ee wax lagu qorayo dowladaasi barnaamijka aan ku soo qaadannay wuxuu ahaa khatu alcarabi khatu nusqa iyo tasxiix alqur'aan alcadiim marka haddii markaa insha allahu tacaala aanu eegno mowduuca ku saabsan khadka walaalayaal waa arrin aad u muhiim jiddan ah in la daneeyo in laga faa'iidaysto ma ahan farbarasho waa farqurxin waana khadku wuxuu yahay shay taariikh leh ilaa iyo toban baan insha allahu tacaala wax ka xusaya khuduudda laga faa'iidaysto alkhatu alkuufi lambarka koowaad khadka kuufiga la yidhaahdo waxaa laga yaabaa soomaalida inuusan soo gaarin walaakinahu yustacmal waxaa kaloo jiro khatu ruqca waan haynaa sidaasoo kaleeto lambarka labaad lambarka saddexaad waa khadka midka aan baranayn oo ah khatu nusqa khatu thuluth ayaa jiro iyo khatu lfarisi waa lambarka shanaad khatu lijaaza ayaa jiro oo lambarka lixaad ah waxaa jiro alkhatu diiwaani oo lambarka toddobaad ah iyo khad la yidhaahdo altaqraa waxaa jira alkhatu taaj kan u dambeeyana wuxuu noqonayaa ee tobanaad qaar ka mid a ardadii wax lagu baray dowladda ayaa ka hadlay waxyaabaha lagu bartay dowlatu ibnu cabbaas oo shicaarkeedu uu yahay ina allaaha jamiilun yuxibu aljamaal maanoo u shallaayaya wax badan baan calqadajan iyo ku cindanaa geele cashar iyo anoo loox bartaa ka carfi rooneed marka cilmigu waa sida shiikhu hore uu sheegay waa musbaax waaye waa iftiin sidii uu yidhiba abshirbacadle raximah ullahu tacaala cilmigu waa musbaaxoo jahligu waa madow yahay uu sax waay oo wixii la faa'iidaystay aysan halkaas ku ekaan ee hore loo sii dhaqaaqo dadki faa'iidaystana dadki xoogaa qawaacidda ay ka maqantoon weli faa'iidaysan ay u faa'iideeyaan dadkuna waxaa laga yaabaa hadalka markii la yidhaah inay si qaldan ama suurad kale ay u qaataan dowladu ma ahayn farbarasho ee waxay ahayd farqurxin laakiin qawaaciddii farta iyo qurxinteediiyo hagaajinteediiyo quruxdeeda in la helo hawshu sidaasay ahayd si kaleyaan loo qaado dowlة ibn cabaas litaahiili اlmucalimiina wاlmucalimaat dowladaasaan ku barannay waxyaaba aada u wanaagsan oo ay ka mid tahay khadu nuskha khadu nuskha waa khadka uu ku qoran yahay qur-aanka kariimka ah iyo axaadiista nebigeena sala allahu calayhi wasalam waana maaragtay in qof kasta inuu barto khad maxaa la yidhaahdaa khad waxaa la yidhaahdaa taswiiru kitaabati alxuruufi almufradati walmurakabati calaa wajhin makhsuusin ayaa la yidhaahdaa dowraadka loo qabanayo bulshada muslimiinta ayaa waxay ka mid tahay dadaalada maktabka dacwada wilaayada islaamiga mudug uu ku doonayo sidii loo horumarin lahaa aqoonta dadka muslimiinta mahadsanid cabdiraxiin ugu dambeyntii maktabka dacwadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe ku qabtay multaqo ballaaran oo looga hadlayay horumarinta barashada qur-aanka kariimka cusmaan axmed dhuubow oo ka qayb galay multaqahaasi ayaa warbixintan inooga soo diyaariyey
waxaa maalinkii labaad beerta shareecada ee bartamaha magaalada jilib ka dhacay kulan cilmiyeedkii ku saabsanaa weyniinta qur-aanka kariimka barashadiisa ku dhaqankiisa iyo difaaciisa kaas oo uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayna ka soo qayb galeen dhammaan dugsiyada qur-aanka kariimka ee ka furan magaalada jilib multaqaha oo saacado badan socday ayaa lagu soo bandhigay mowduucyo kala duwan kuna saabsanaa qur-aanka kariimka sida akhrinta iyo jamcinta qiraa'aadka iyo mutuunta kale ee culuumta qur'aanka waxaa kale oo iyagana doorkooda qaadanayay dadweynaha oo la weydinayey su'aalaho laguna bixinayey abaalmarino waxaa kale oo multaqaha lagu abaalmariyey macallimiintii kaalima hore ka galay imtixaan laga qaaday macallimiinta madaariista kaas oo muddooyinkii lasoo dhaafay jimciyadda qur-aanka kariimka ee ka waday dugsiyada magaalada jilib maamulka jimciyadda qur-aanka kariimka ayaana ka hadlay imtixaanaadkii ugu dambeeyey ee laga qaaday macallimiinta madaariista iyo ardayda intuba
bishii lixaad toban iyo lixdeeda ayuu bilowday maalin talaada ah dugsiyada qur-aanka ayaana laga qaaday ardaydana waa laga qaaday macallimiintana waa laga qaaday mid ka mid a culimmadaha ayaa bulshada kula dardaarmay inay ku dadaalaan barashada qur-aanka kariimka dhammaan waxaana laga rabaa qur-aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala inaan baranno inaan rumayno inaan ku tadabburno inaan ku camalfalno inaan isku xukunno oo u taxaakunno dadkan aan ugu yeerno liibaantana halkaas ayay ku jirta alcallaama altaabiciyu aljaliil alxasanu albasri raximahu llahu tacaala ayaa wuxuu yidhi tafaqaduu alxalaawata fii halaaثati ashyaa shayga koowaad u horay fi salaati wa fi dikri wa fii samaa wa fii tilaawati اlqur'aan saddexdaas ka raadiya fain wajadtum wailaa faclamuu ana albaaba muqlaq intaasi kadib waxaa abaalmarino la siiyey macallimiintii kaalima hore ka galay imtixaankii laga qaaday kaalinta koowaad waxaa gashay mucalimaad ka mid a mucalimaadka madaarista qur-aanka kariimka oo magaceedu uu yahay caaliya xaaji moxamed kana tirsan madrasada almanaag kaalinta koowaad caaliya waxaa la galay caatika cumar moxamed kana socoto mu'asasada al-utruja kaalinta labaad waxaa galay mucallim cabdiraxmaan farxaan kaalinta saddexaad waxaa isla galay saddex qofood qofka koowaad ramla cali cabdi kana socoto madrasada iqra isla kaalinta iyada ah waxaa ku jira qof labaad nuur xuseen madoobe kana socda madrasada ibnu jariir adabari isla kaalintaas saddexaad waxaa gashay mucalimaad ka mid a mucalimaadka madaarista qur-aanka laguna magacaabo caaisha cuhmaan cabdiraxmaan kana socoto madrasada ummu camaare multaqahan oo ahaa midkii ugu ballaarnaa oo dhowaanahan ka dhaca magaalada jilib ayaa ahaa mid si weyn loogu maamuusayey qur'aanka kariimka ayna ka soo qayb galeen boqolaal bulshada ku nool magaalada jilib
فكم في آيه عبر إذا ما رمت تفسيره فقارئه وحافظه يجد عونا وتيسيرا guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu